iyadoo maalmihii ugu dambeeyey duleedka magaalada kismaayo ay ka soconayeen dagaalaha u dhexeeya ciidamada amisom oo ay kaabayaan kuwa dowladda soomaaliya iyo weliba xarakada al-shabaab ayaa markii ugu horraysay al-shabaab waxay ka hadleen dagaaladii ka dhacay labadii maalin ee lasoo dhaafay gobolka jubbada hoose gaar ahaan duleedka kismaayo halkaas oo ay isku fara saareen xoogga al-shabaab iyo ciidamada jubba oo ay uhelinayaan kuwa amisom guddoomiyaha xarakada al-shabaab ee gobollada jubbooyinka sheekh cabdiraxmaan xudeyfiye oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalkii maalmahan ka dhacay duleedka magaalada kismaayo uu ahaa mid ka dhashay kadib markii al-shabaab ay diideen in kismaayo laga dhoofiyo dhuxusha wakiilka xarakada al-shabaab ee gobollada jubbooyinka ayaa rasmi ahaan waxa uu salka ku hay dagaaladaasi waxa uu ku sheegay in ay tahay go'doonka ay kismaayo geliyeen ciidamada al-shabaab sidoo kalena ay ku diideen in kismaayo laga dhoofiyo dhuxusha dhuxusha laga joojiyo dekedda kismaayo ayaa sabab ah dagaalada ka dhacaya duleed kismaayo ayuu yidhi sheekh cabdiraxmaan xudeyfi dhinaca kale ciidamada maamulka meelgaarhka ee jubba ayuu ku sheegay in khasaare culus ay ku gaarsiiyeen dagaalka imankana ciidamada al-shabaab ay ku sugan yihiin deegaanadii lagu dagaalamay ee duleedka magaalada kismaayo kale afhayeenka maamulka kumeelgaarhka ee jubba cabdinaasir seeraar maax oo la hadlayay warbaahinta ayaa dagaaladaasi guulo ka sheegtay waxaana uu sheegay in al-shabaab ay kaga guulaysteen dagaaladii laba maalin ee lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanka cabdilabiroole si kastaba arrintu haatee dagaaladan maalmihii u dambeeyey ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ayaa sabay khasaarooyin isugu jira dhimashadii dhaawac inta la ogyahay waxaa dagaaladaasi la xaqiijiyay inay ku dhinteen dad ka badan ilaa toban qof oo ka soo kala jeeda laba dhinac ee diriirka ay u dhexaysay axmed cumar saalixi idaacadda wada jir baar dheere